warbixintani waa warbixin afar biloodla ah oo xarunta xaquisaanku ay afartii biloodba hal mar kasoo saarto xaaladda saxaafadda somalilan ku sugan tahay waxayna ku salaysan tahay diiwaangelin iyo indhakuhayn ay xaruntu samayso oo si joogta ay u samayso dabadeedna afar bilood kasta ay dadka reer somalilan warbixin ka siiso wixii ay diiwaangelisay la xidhiidha saxaafadda dhibaatada soo gaadha waayahay maxaa markaa idiin soo baxay ama aada hesheen iminka muddadaas iyo diiwaan geliseen ee arrimaha saxaafadda la xidhiidha waxaan diiwaan gelinaya afartii bilood ee u dambeeyey oo ka bilaabma bishii afraad ee sanadkan somalilan lagu xidhay siyaabo kala duwan iyo muddooyin kala duwan koob iyo toban saxofi hal saxofina dacwad lagu soo oogay oo axmed muuse sakaalo magaalada birco fadhigiisu yahay shan website ama bogaga internetka wax lagu qorana la xayiray intaasaa noo soo baxday inay afartii bilood ee u dambeeyey somalilan ka dhaceen waayahay guleed laakiin waxaa la isweydiin karaa seed ku heshaan xogtan iyo macluumaadkan se waxaad soo taabataan oo soo xaqiijisaan ma yahay xogtani waxay ku salaysan tahay diiwaangelin joogtaa iyo indhokuhayn joogtaanu samayno waxaanuna ka xaqiijinaa ashkaasta dhibta ku dhacday hay-adda ururka suxufiyiinta ku midaysan yihiin solja iyo laamaha dowladda oo iyagu laftigooda markay cidi xidhaan aan dafirin caddeeyo cidda ay xidhaan cidda ay tahay marka ilawareedyo kala duwan ayaanu ka xaqiijinaa intanina waa intaanu fursada u helay inaanu xaqiijino run ahaanshaha xadhigood waayahay warbixintoo kale siday sheegayso koob iyo toban saxafi saa adiguna haddaa tilmaantay ayaad diiwaan geliseen afartii bilood ugu dambeeyey iyo weliba mid dacwad lagu soo oogay dhammaantood ma inta la xidhay unbaa la sii daayey maan maxkamad iyo weliba nidaamkii sharciga ahaa iyo nidaamkii maxaan ku dhahaa caadiga ahaa iyo nidaamkii sharcigu sheegaya loo marin sida sheegaysid badankooda waxa la xidhay muddo aada u yar bay xidhnaayeen kuwa ugu yari saacaday xidhnaayeen kuwa ugu badanna maalmo ama weegan bay xidhnaayeen marka waa dad inta la xidhay kadibna la sii daayey waana dhaqan somalilan muddo hadda kasoo jiray inta suxufigaa la xidho la ditaangareeyo ayaa haddana lasii daynaya ma aha dad inta dacwad lagu soo oogay badankooda maxkamad lagu soo oogay oo dabeedna ama wax lagu helay ama lagu waayay uma badna laakiin markaynu eegno guuleed marka laga yimaado in aad warbixinta ku dartaan ama aad soo diiwaan gelisaan un iyaga xadhigoodii iyadana ma eegtaan dembiyaday galeen iyo weliba iyaga laftirkoogu tacadiga iyo qaladka ay sameeyeen haddii ay noqoto ee sababay in lagu xidho amaba ay xabsi ku mutaystaan mabda ahaan waxaan aaminsanahay in qaladaadka saxaafaddu lugasho aan jawaabtu noqonin xadhig ee laga yimaado habab kale oo madaniya wax lagaga qaban karo ay ka mid tahay in cidda cabanaysa ay maxkamadda dacwad madaniga ka furato si haddii qalad saxuufaddu ka gashay magdhow looga siiyo in sidoo kale looga cawdo hab maamul oo ururada ay ka tirsan yihiin iyo hay-adaha ay ka tirsan yihiin looga cawdo oo ay wax uga qaban karaan marka mabda ahaan baan uga soo horjeeda in qof saxuufi ah nooc kastaba ha ahaadee falka u geysta hadduu saxaafadda la xidhiidho in la xidho hababka caalamiga iyo halbeegyada caalamiga oo kasoo horjeeda darteed ayaan uga soo horjeednaa waase aqoonsannahay in dhibaato badani ka jirto dhinaca saxaafadda lafteeda oo ay u baahan tahay inay iyaguna ku dadaalaan inay ilaaliyaan xirfadnimada aqoontoodana kor loo qaado lana xoojiyo hababka iyaga laftigooda si maaragtay idaaria ama maamul wax looga qaban karo waxaanse mar ha la qaban karin la aqbali karin in qof suxufiya loo xidho shaqadiisa wax la xidhiyo waaye waxaad ku tilmaanteen inay muujinayso arrimahaasi deegaanka adag ay ku shaqaynayaan muxuu yahay deegaanka adag saynu ka warqabno somalilan waxay ka mid tahay goobaha lagu tilmaamo in saxaafaddu ay xor tahay islamarkaana inta badan warbaahin kala duwan ay ka jiraan oy ka howlgalaan oy ka shaqeeyaan maxay tahay deegaanka adag ee tilmaamaysaan somalilan waxay ka mid tahay wadamada ugu wanaagsan marka africa iyo geeska africa la eegoba waxaana ka jirta saxaafad badan oo madax banaan oo wargeyso t v iyo websiteba isugu jira haddii geeska africa la barbar dhigana waxay kaga jirtaa kaalin hormood leh sidaas oo ay tahay suxufiyiinta iyo warbaahinta somaliland dhibaato badane waxay ka haysataa in mas-uuliyiinta dowladdu ay awood u leeyihiin markay ka cadhoodaan shaqada saxaafaddu haysta inay xiri karaan ama inay warbaahintooda xayiri karaan suxufiguna kuma shaqayn karo si kastoo xorriyadu u jirto in uu qofka uu wax ka qoraya awood u leeyahay inuu markuu doono xili karo markuu doonona sii deyn karo marka iyadoo xilli doorasho lagu jiro in tirada intaa leeg ay siyaasiyiinta iyo madaxda siyaasiga ahi ee dalka taliya ay xidhaan haddana sii daayaan waxay cidhiiri badan ku tahay saxaafadda oo marka dambe la imanaysa inay iyaga laftigooda isfaafreebaan oo ka baqdaan inay wararka ka cadhaysiin kara cid qoraan marka somalilan horumar badanna way iska samaysa xagga warbaahinta oo dastuurkooda u damaanad qaadaya dhibaatadaasina way ka haysataa saxaafadda somaliland marka iyadoo labadaba la ysku qaadayo waxaa habboon mas-uuliyiintu inay waxa dastuurka ku qoran ixtiraamaan ay xadhigga ka daayaan lana xoojiyo hababka kale ka duwan ee lagu sii hagaajin karo warbaahinta somalilan inay noqoto tuma zuula oo shaqadeeda si wanaagsan u gudata